wartan oo loogu talagalay in lagu keediyo biyaha roobka ayaa waxaa laga hirgeliyey deegaanka beerxaanuhu ee duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taasi oo wax badan ka bedeli doontaa baahiyaha dhanka biyaha ee deegaankaasi ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta iyo qaar ka mid ah hay-adaha dowladda ka caawinaya qoditaanka wartan ayaa kormeeray mashruucan oo meel gabagaba ah maraya waxaan joognaa deegaanka beerxaanuhu oo ka tirsan degmada baydhabo sidaad ujeedaan halkan waxaan ku sugannahay war loogu talagalay bulshada deegaanka wartan ad arkaysaan waxaa iska kaashaday wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee koonfur galbeed iyo hay-adda u n d b iyadu fanka iyo dhaqaalaha wartan ku sameeyey iska lahay ilaahay mahadiisa maanta waxay maraysaa heerkaas gabagabada ah soo dhammaystiratay wartan oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan infrastructure loogu talagalay ha noqoto xaamihii biyaha kaydka ee bulshadu ay kaga cabi lahayd sooladkeedii warihii iraahde wadankiyo sidii bulshada biyaha ka cabi lahaayeen kuwii xoolaha loogu talagalay iyo qofka waardiyeynaya ee wartan aan iraahde deg lahaay sidaad arkaysaan muuqatan waa ilahay mahadiis in mashruucu oo muddo afar bilood soo socday inuu si guul ah oo qurux badan kusoo dhammaaday waxaan rajaynaynaa insha allah maalinta berri ah haddii ilaah yidhaahdo inaan bulshada deegaanka aan ku wareejino wartan oo ay si dhamaystiran oo la wareegaan waxaa jirta guddi toddoba xukuud ka kooban oo la tababaray oo wasaaradda iyo hay-adda jundib ay tababareen si ay u maamushaan warta tan oo ku taala deegaanka beerxan
waxaa noo muuqda in dad badan oo marka ciyaala ama marka ciyaal halkan ay ka waxaan ku talagalay horta wartaan weynankeeda oo ujeedaa boqol lagu dhuftay siddeetan weeye waxaa yaalla blastigii biyaha celinayay dad fara badan baa dega deegaankan oo isugu jira beeraley iyo kuwo qaxootiyo ay dhibiisa ka agdhow deegaanka inay intaasoo dhan ka faa'iidaystaan hadday noqoto xoolihii dhinacii beerihii dhinacii waraabka intaba uga faa'iidaystaan baan ku talagalnay insha allahna waxaan noqon doonaa iyadoo laga faa'iidaysanayo biyihii roobka ee dadka waxyeelayn jiray ee deegaanka wax gaarsiin jiray in haatan la qabsado oo bulshadii dib uga faa'iidaysato muddo dheer ay anfacaan bay noqon doontaa hadii ilaha si kastaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta iyo qaar ka mid ah hay-adaha dowladda ka caawinaya qoditaanka wartaan